haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa ayaan maxamuud maxamed canshuur oo ahayd wakiilkii hore ee somalilan ee dalkan britain una ololeysa arrimaha somalilan kusoo dhawo marka hore barnaamijka ayaan aada iyo aada baad umahadsantahay radwan
dhowaan waxaa laysku raacay in sanadkan gudihiisa hal mar la wada qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee somalilan saddexda xisbi ayaa isku raacay muddo dheerna arrintan khilaaf ayaa ka taagnaa maxay ka dhigan tahay kula tahay wallaahi runta waa arrin weyn waxaa la yidhahdaa marka hore waxaan u adeegsanayaa inaan u hambalyeeyo xisbiyada qaranka oo idil inay arrintan muddo soo jiita masay khilaafkaas soo afjarmay lagu heshiiyo in maxaa la yidhaahdaa doorashadana dhacdo waxay uga dhigan tahay waxaa weeye dee dadku dadka shacabka reer somalilan xaq bay uleeyihiin inay doortaan dadka matalaya dhalinyaradii dhalatay markii baarlamaankan la doortay maanta waa shan iyo toban jir maaha dad ay doorteen qofkii maanta toban jir ahaayan dooran karayn markaa maanta waa labaatan jir xildhibaanadan muusan dooran marka runtii waxay ka dhigan tahay qofku ku matalaya in adigu dooratid maxaa la yihahda waa waxyaalaha ugu waaweyn haddii dimuqraadiyad laga hadlayo ama matalaad inaad adigu qofka ku matalaya dooratid marka inay runta muddo intaa la eg ay jiitanto cambaara bay ku noqotay maxaa la yidhaha ummadda reer somalilan oo dhan qaranka somalilan cambaar bay ku noqotay marka in xaaladan laga gudbo oo doorashooyintani dhaca dhacaan runta muhiimad aada iyo aada weyn bay u leedahay shacabka u leedahay maxaa la yidhaha qarannimada somalilan u leedahay haykalka dowladnimo ay u leedahay marka lama qiyaasi karo muhiimadda ay leedahay waa garta ayaan laakiin marka la eego khilaafkan waxaa inta badan sal u ahaa saami qaybsiga iyo arinta ku saabsan guddiga doorashooyinka oo dee khilaafaadkiisa aada dareemi karto muddadii uu soo jiitamayay xataa guddigii kale la magacaabay ayaa laftirkiisa khilaafaad u ka dhashay markaad eegto siddeetan iyo labada xubnood ee baarlamanka ee somalilan ma is leedahay weli heshiiskan wuxuu noqon karaa oo keliya mid afka laga sheegay mar haddaan waxba laga qaban arrimaha saami qaybsiga iyo dee cadaaladda guud ahaan marka laga hadlayo somalilan iyo deegaanadeeda runtii waa muhiim saama qaybsigan iyo hawshiisana in la galay ahayd markii doorashadabaa dhacday labadii kun iyo shantii baan ka hadlaynaa maha maha iminka kama hadlayno laakiin waxaa runtii muhiima in dadkuna ay runta yaqiinsadaan reer somalilan baarlamaan shan iyo toban sannadood fadhiyey haddayma ka badnayn iminka inuusan waxyaalaha somalilan qabyada ka ah usan isagu xalinaynin faa-iida ugu jirta waa cimri dheereer in aa la yiraahdo shuruucdii iyo saami qaybsigiibaa lagu mashquul yahay aada og tahayna de inayn qabsoomeynin baarlamaankan iminka jooga shuruucna ma hirgelinayo oo shuruucdii doorashadana ma ma hirgelinayo saami qaybsina waxba kama qabanayo waa muhiim saami qaybsigu in rasmiya inuu dhaco saami qaybsiga keliya maaha waxaa kaloo muhiima in maaragtay dumarku qayb kula yeeshaan talada dalka waxaa kaloo muhiima inay maxaa la yidhaha dadka laga tirada badan yahay ay qayb ku yeeshaan talada dalka waxaasoo dhanoo jira haddana su-aashii runta mar walba lagu soo noqonayo waxaa weeye baarlamaankani ma qabanaya hawshan hortaala ay tahay inay qabtaan waayahay waa usoo noqon doonaa arrimaha dhalinyarada iyo dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay kaalinta ay ku yeelan karaan doorashooyinkaas laakiin marka la eega muddadaas dheer aada sheegtay ee labadii kun iyo shantii kasoo bilaabanaysa ee baarlamaanku uu fadhiyey haddana la leeyahay markii dee doorashadu ay dhacdo sanadkan gudihiisa ayaa dib loo eegayaa shuruucdii doorashooyinka iyo xeerarkoodii arrimahaas bal haddaad dhinacaas eegto ma laga yaabaa weli in shaki uu ku jiro in heshiis laga gaari karo arrimaha mustaqbalka ah ka sokow doorashada reer somalilan guud ahaan ma filanayaan baarlamaankan inuu runta shaqo u qabto weyn oo maxaa la yiraahdaa saami qaybsi ama shuruucdii inuu wax ka qabto sababta muhiim u noqotayna in maaragtay runta aanan u hambalyeynayo xusbiyada qaranku inay ka gudbeen maxaa la yiraahdaa filashada in baarlamaankan wax kasoo naascad yihiin waxba kama soo naascadda meeshan iyo ahamiyadda marka xoog waxaad saaraysaa saami qaybsiga iyo inay weligeed doorasho dhicin keebaa muhiima marka runtii waxaa muhiim runta muhiim ah in imka xaaladdan si looga gudbo doorasho dhacdo markaana shaqada ugu horeysa ay barlamaanku ay ku dhataanu ku dhaqaaqo waa shuruucdii iyo maxaa la yiraahdaa iyo saami qaybsigii sida uu u suuroobi lahaayeen labaduba waa gartay marka hadda la eego dee somalilan inta badan waa dhalinyaro waxaa laga yaabaa shaqooyinkii u baahnaa inaysan helin waxaa laga yaabaa matalaadii shacabka inaanay fursad badan aanay ilaa iyo hadda helin mustaqbalka bal dhalinyarada haddaad eegto iyo dumarka ma isleedahay matalaad ayay ku yeelan doonaan oo waa ay ka dhex muuqan doonaan marka laga hadlayo siyaasadda somalilan
runtii way dhacday golayaasha deegaanka maxaa la yiraahdaa way ka qayb galeen dhalinyaro fara badan baana golayaasha deegaanka kasoo qayb gashay arinta maxaa la yiraahdaa ka qaybgalka dumarka iyo iyo siyaasadda somalilan runta cambaar bay noqotay soomaalida oo dhan oo arinta dumarka ku jiirta somalilan haddana annaga oo dee dimuqraadiyadda keliya wad jirta aan nahay haddana waxaad moodaa mataqaanaa in dhanka dumarka maaragtay cid walbay nagaga horeyso baarlamaanka somalilan waxaa ku jirta hal xildhibaan oo dumar ah runta taasi maxaa la yiraahdaa ceeb bay dalka ku tahay waayo dee ummadii ummaddu waa fifty fifty haddayan maaragtay dumarka oo badnayn marka tira tirakoobka caadi ahaan la eego runtii waxaa muhiim ah si arrimaha masiiriga oo dhan oo somalilan u suura galaan in waxaan la yiraahdo maxaa le xisbiyadu ay iyagu dadka xushaan oo somalilan weli waxaa isdhex carara laba system oo midna waa kan doorashada maxaa la yiraahdaa ay qabaa-ilku cidda gobolka ka taagan ka taagnaanaysa iyagu soo magacaabaan oo reer walba yirahdo qofkaas anaka noo taagan oo qofkaa noogu daraa xisbiyada ay ku yiraahdaan iyo xisbiyadiyo saddex xisbi uu yahay saddexdaa xisbi ay tartamayaan marka runtii waxaa muhiima in liis xidhan lagu tartamo si ay u suura gasho inay xisbiyadu isku dheeli tiraan dumarka iyo dhalinyarada iyo waxaa la yiraha inclusive policy ama inay dadka kala duwan ee mujtamaca si ay uga qayb galaan inay barlam inay xisbiyadu mas-uul ka ahaadaan ciddii u istaagaysa xisbiyada haddii taa dhici weydo ay noqoto dee sheeke qabiilaad iyo qabi maxaa la yirahdaa inay qabaa-iladu ay soo magacaabaan cidda baarlamaanka u gelasa iyo cidda maxaa la u gelasa maxaa la yirahdaa golayaasha deegaanka taa waxaa waan waan garan karnaa dee waxaa weeye yaalaan dheer waxaa weeye dee gabari iyadoo halkaa maba soo taagi karto qabiil marka lasoo hadal qaado iyo gabari shaqayskuma laha qof dhalinyaro iyo qabiilna shaqayskuma laha marka si ay u tu suuro gasho weliba aninkoo eegeynaa maxaa la yiraahdaa waqtiga soo socda iyo arrimaha xoogan ee masiiriga ee horyaala dalka oo saami qaybsigu ka mid yahay in dad tayale oo isku dhaf ah oo maxaa la deegaanamo kale jaada kasoo jeeda oo dhalinyarada qeyb ka tahay oo haweenku qeyb ka yahay aan kaa dhexgala ayaan maalmihii ugu dambeeyeyba codsiyo ayaa ka imanayay ururada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay waxaa jira codsiyo ah in dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay baarlamaanka iyaga laftirkooda qoondo loogu daro laysla ogolyahay marka codsigooda ilaa xad ma kula tahay in maamulka hadda jira iyo xukuumadda hadda jirta ay aqbalayso oo ay soo dhaweynayso
run ahaantii laba midba way jirtaa oo maxaa la yiraahdaa waxani waa wax badanaa dhaqan kasoo jeeda oo mataqaana dhaqmiyan way adag tahay maxaa la yirahda dowladda iyo xisbiyaduba may muujin rabitaan ay maanta diyaar u leeyihiin inay dumarka iyo dhalinyaradaaba la qaatay inay dumarka doonayaan awoodda maxaa la yirahda ama talada dalka inay qayb uga dhigaan laakiin taa waxaa ka sii muhiimsan dood badan baa taagan oo ah kootadu ama in in kooto loo qabto dumarku ma dastuurku muwaafaqsan yahay dad badan baa waxaan fahamsanayn dastuurku waxa uu sheegayaa inay ummaddu sinaato marka shuruuc simasa ummadda oo kootadu ka mid noqon karto wuu u furan tahay maxaa la yiraahdaa in xeer hoosaadyo ay noqdaan oo maxaa la yiraahdaa shuruucdii hoose iyadoon dastuurka la furin laakiin maxaa la yirahdaa dad maxaa la yirahdaa hal diidani bay soomaalida ku mahmaadaa waxa ku marmarsiinyootoma weydo dad baa ka dhiganaya dastuurka ama maxaa la yirahda inuu inuu hortaagan yahay ama caqabad ku yahay in maxaa la yidhaahdaa taladii dalka laga wada qayb qaato anigu shaksi ahaan taa ma aaminsani dastuurka wuxuu sheegayaa sinnaanta iyo cadaaladda muwaadiniinta wixii taa deelqaaf ku ana in xeer oosaad lagu maxaa la yidhaahdaa kaabo dhiiri gelinaya in dastuurka uu dhaqan galo ilama aha inuu inuu dastuur kasoo horjeedo dumarku way runta aada bay u doodayaan laakiin ilama aha xaalku siduu u egyahay fursad way jirtaa laakiin ma arko in siyaasi siyaasi ahaan in maxaa la yidhaahdaa somalilan diyaar u tahay inay talada dalka ka qaybgeliso dumarka ugu dambeyn doorashooyinka baarlamaanka hadda dee sidaad horeyba uga dhawaajisay waxaa loo cuskanayaa hanaankii labadii kun iyo shantii maadaama weli aanu diyaar ahayn xeerkii cusbaa ee doorashooyinka arrimaha saamiga laftirkooda marka haddii laysku waafaqay doorashada kadib in arrimahan la xalinayo adna waxyaabaha hadda ka dhawaajisay ah dee xaqa dumarka laftirkooda in dib loo eego makula tahay in arrimahaas laftirkooda ay suuro geli karaan doorashada kadib
runta dee arrinta kootada dumarka oo kale iyo iyo maxaa la yidhaahdaa dadka laga tirada badan yahay iminkaba koota la-aan waa maxaa la yidhaha haddii list xidhan xisbiyadu sameeyaan way ka qaybgelin karaan talada dalka ta keliya runta u baahan mataqaanaa fadhi waa gobolada iyo saamigooda iyo sida u kala lahaan lahaayeen taasaa u baahan sharciyada in wax laga looga bedelo laakiin tan ah maxaa la yidhaahdaa hargeysa imise qof baan ka istaajinayaa haddii xusbiga uu taagan yahay labaatan qof labaatanka qof imisaa dumar noqonaya imisaa dhalinyaro noqonaya imisaa noqonaya dadka lagada tirada badan yahay taasi uma baahna sharciga in wax laga bedelo taasi waxay u baahan tahay rabitaan ka yimaada xisbiyada in ay maxaa la yidhaahdaa xusbiyo maxaa la yidhaahdaa liis xidhan oo maxaa la yidhaahdaa ay soo diyaariyeen kaalmaha sarena kaga jiraan dadka laga tirada badan yahay iyo dumarka iyo dhalinyaraduba taasaa loo baahan yahay rabitaankiibaa meesha ka muuqan waaya aada iyo aad baa ugu mahadsantaha waktigaaga ayaan aad aada mudan radwan aad iyo aad baa mahadsantihi toddobaadkan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya ayaan maxamuud maxamed canshuur wakiilkii hore ee somalilan ee dalkan britain una ololeysa arrimaha somalilan inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo